دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah gootada madaaficda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay duqaymo ku garaacay xerada xalene oo ay haystaan madaxyaweynta shisheeyaha dalka ku soo duulay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka berire ee shabeellaha hoose beesha shiikhaal ayaa munaasabad ka dhacday degmada jilib ku dooratay suldaanka guud ee jubbooyinka in ka badan boqol iyo konton haween ah ayaa dowlad loogu qabtay degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib ee jubbooyinka cudurka koronafirus ayaa ku sii fidaya qaaradaha eshiya iyo yurub iyadoona uu gaaray dowlado ay ka mid yihiin jarmalka iyo sidoo kale maamulka yahuudda إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
warkii oo faahfaahsan guutada madaaficda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay duqaymo ku garaacay xerada xaleene oo ay haystaan madaxyaweynta shisheeyaha ee dalka kusoo duulay warkan waxaa inoo soo jeedinaya weriye axmed xasan goodax guutada madaafiicda ee xarakada al-shabaab ayaa shalay duhurkii dhowr madaafiic ku weerartay xalane oo ay degan yihiin safaaradaha dowladaha reer galbeedka shirkadaha calooshoodu shaqaystayaasha ah iyo taliska ciidamada shisheeye ee amisom xaafado ka tirsan degmooyinka wadajir iyo waaberi ayaa laga maqlaya jugta madaafiicda xerada ku hoobanaysay mujaahidiinta ayaa tiro madaafiic ah ku weeraray xerada xalane oo ay saliibiyiinta soo duulayaashu ah degan yihiin waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac ah sidaas waxaa lagu yidhi war rasmi ah oo kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xerada xalane ayaa marar badan martigelisay duqaymo nuucan ah tan iyo markii ay qabsadeen shisheeyaha waxaana la xasuustaa in bishii lasoo dhaafay sidan oo kale madaafiic loogu weeraray goortaas oo shaqada laga eriyey taliyihii saldhigga degmada wadajir waa mahadsan tahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka berire ee shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya berire ayaa ku waramaya in xalay weerar culus ay la kulmeen askarta dowladda federaalk oo halkaas ay geeyeen ciidamada shisheeye dagaalkan ayaa la rumaysan yahay inuu jiro khasaare la gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ee halkaas uu marsii horeysa geeyay maraykanka beesha shiikhaal ayaa munaasabad ka dhacday degmada jilib ku dooratay suldaanka guud ee jubbooyinka warbixinta warkan waxaa inoo soo jeedinaya wariye haashim beesha sheekaal ayaa degmada jilib ee walaayada jubbooyinka ku qabsatay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay kasoo qayb galeen waxgarad iyo mas-uuliyiin munaasabadan oo lagu dooranayay laguna caleema saarayay suldaanka beesha ee jubbooyinka ayaa waxaa lagu soo bandhigay murti iyo waxyaabo badan oo dhanka dhaqanka la xiriira beesha sheekaal ayaa suldaankeeda jubbooyinka u dooratay cali cusmaan roorow kaas oo soo jeediyey kelimad muhiim ah ujeedka aad ii doorateen oo ahay kitaabka allah iyo sunnada rasuulka inaan idinku hogaamiyo inaan idinku hogaamiyo ayaan meeshaan ka ballan qaadayaa waxaan rabaa idinkana wixii aad ii doorateen oo ahayd kitaabka alle inaan idinku hogaamiyo inaad iga ballan qaadaysiin inaad igu garab gelaysiin ma iga ballan qaadeen allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar waxaan rabaa xoogaa maaragtay tex yar oon ku talagalay inaan meeshaan maaragtay aan maaragtay ka soo jeediyo godey iyo galbeedaan rabnaa inaan hadaafka gaarsiinno gobollada soomaaliyaan rabnaa inaan hadaafka gaarsiinno gaalayaa islaam haddii loo kala go'e leesgebagebayhayo lama garaab haddii loo kala go'e geed la kala xaaqday garabya gaashaan islaamkaan u nahay gaalalaanba guurin gacma horsiganba gelin iyo kuwa diinkooragada haye gacma horsiganba gelin iyo kuwa diinkooragada haya gumbaysigii talyaani weday gamunaanku diriraynay gullamaad yadayrta nagu maahin gaaladan nacaybkeena godin masaareed ya gacmaho laysla galay xaaja naga gaartay waxaan rabaa beesha sheekhaaleed inay mar kale iga ballan qaadaan kitaabka alle ay ii doorteen inay igu garab gelayaan warkaas ma qaadateen warkaas ma qaadateen allahu akbar allahu akbar allahu akbar
munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay culamaa udiin iyo waxgarad kuwaas oo si isku mid u bogaadiyey suldaanka cusub ugu dambayntii sheekh maxamed abu cabdallah waaliga jubbooyinka oo soo gunaanaday xafladda ayaa suldaanka cusub ee beesha sheeqaal guddoonsiiyey hadiyado ay ka mid yihiin kitaabka qur-aanka kariimka qori iyo gaari ammaanadaasna inaad alla darti u gudatid siday tahay aad uga soo baxdid ayaan kugula dardaarmaynaa insha allahu tacaala sabar iyo dulqaad iyo xilmi aad shaqada ku qabatid maxaa yeelay awal culays badan kuma haysan laakiin maantay waxa weeye culays badan baa ku soo fuulaya maadaama aad mas-uuliyad qaaday soomaalidu waxay ku mahmahdaan in xil qaada eed qaad eed badan baad qaadaysaa culays badan baa ku qabsanaya waxa weeyaan dhib adigo aadan geysan baad ka shaqaynaysaa xalintiisa marka insha allahu tacaala inaad ku sabartid aad u dulqaadatid habeen iyo maalinba waxa weeyaan cidda wanaaggeeda iyo khayrkeeda inaad ka shaqaysid ayaan kugula dardaarmaynaa insha allahu tacaala in sha allahu tacaala waxaan ku wareejinaynaa suldaanka soo istaag suldaan suldaankan waxaan ku wareejinaynaa raayadii towxiidka ee ku qorneyd laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuulu اllah raayadii islaamka weeyaan waa raayadii dadka muslimiinta ay lahaayeen in sha allahu tacaala taas ayaa noo raayo ah oo noo calan ah waana calankii rasuulka sala اllahu alayhi wasalam allahu akbar suldaanka waxaan kaloo ku wareejinaynaa kitaabkii qur-aanka kariimka ah asagaas ayaana ballan noo ah kaasaan insha allahu tacaala allahu akbar insha allahu tacaala kaasaana insha allah beesha ku dhaqaysaa annagana kaas ayaan ku xukun tagaynaa insha allahu tacaala jazaaka allahu khayran haddana insha allahu tacaala waxaan ku wareejinaynaa qorigaas ak oo aan rabnaa insha allahu tacaala inuu cadowga ilaahay iskaga dhaacsho wuxuuna u haystaa waxa weeye cadowga waana dhammaaday dagaalkii qabyaaladda iyo quranka iyo wixii qubka laiskugu qaadan jiray insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar insha allahu tacaala waxaan kaloo ku wareejinaynaa suldaanka furahaas waa fura cusub waa furihii baabuurkiisa allahu akbar waa furo baabuur baabuur iyo kitaab iyo raayo iyo qori iyo booshkiisa ayaan insha allahu tacala suldaanka lagu wareejiyey allahu akbar allahu akbar
sidii horeyba aan u sheegay waxaan ballan qaadayaa kitaabkaas oo ah kitaabkii allah inaan beesha idooratay oo sheekhaaleed ku hogaamihayo miyayna qaadateen waxaa kale oo lay siiyey qoray ak ah oon cadowga ilaahay aan uga hor tago waxaa kaloo lay siiyey raayada tawxiidka oo calanka maaragtay muslimiinta ah intaasoo dhan waxaan rabaa inaan ku hogaamiyo beesha sheekhaaleed oo idana iga ballan qaaday inay maaragtay igu waafaqsan yihiin inaan ku hogaamiyo kitaabka allah
munaasabadda ay beesha sheekaal suldaanka ku soo dooratay ayaa ku soo dhammaatay jawi farxadeed in ka badan boqol iyo konton haween ah ayaa dowro loogu qabtay degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose waa kan weriye maxamed ismaaciil oo warkan inoo faahfaahinaya
والكفن إن القريب له حق اللقمة على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنالن قريبا على غربته الدهر ينهره بالذل والمحن سفري بعيد وسائري يفرقني وقوتي تعثرت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها
munaasabad heer sare ah oo ay kasoo qayb galeen culummo mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale oo ka dhacday degmada janaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo gunaanadu ahayd dooro sharci ah oo socotay muddo ku dhow hal isbuuc ah ayaa waxaa loo qabtay in ka badan boqol iyo konton oo ka mid ah habeenka ku dhaqan degmadani waxayna ku barteen matni ka sheekeynaya dhibaatada ay leedahay in qofka muslimka ah uu rabbigiisa caasiyo in mid walba oo geeriyoonayo kelinimada qabriga iyo imtixaanka oo qof kasta naga nagmid ah oo la kulmi doono ugu dambeyn maadaama uu qof waliba waddadaasi marayo wuxuu sheekha matniga qoray dardaarmay in maalinta qiyaama loo shaqaysto adduunyada laga saahido daacada iyo wanaagana lagu dhago macasidii iyo xumaantana laga fogaado waana kuwan qaar ka mid ah haweenka ka faa'iidaysta doorada oo aan wareysi la yeeshay magacay waliba la araaya uma zaynab insha allah waliba roognaha madrasada janaale madrasada maanta maxaa ka dhacay doorilaa gabagabeeyahay doorad walbana in socotay hal isbuuc halka subuuc maxaad ku qaadateen kitaabka leysa alqariib lara oo aakhiradka sheekay waa qaadanay waan ku dhawaa walaale meesha aan ku sugannahan waa degmada janaale xafladan maxay gunaanad u ahayd walaal waxay waxay gunaanad u ahayd xaflad kitaab yar oo qasiida ah oo inoo socday kitaabka magaciisa ma noo sheegi karaysaa haa walaal leysa alqariib ayaa lahaa waxaan iska lasayn ilcaabidiin walaale wax ka mid a ayaan xibdiyey laakiin ma wada xibdin carabka ku dhufan kartaa hadda ليس القريب قريب الشام واليمن هنا القريب قريب اللحد والكفن هنا القريب له حقا لقربته على المقيمين في الأوضان والسكن لا تنهرن قريبا حال قربته الدهر ينهره بالذل والمحن ka adiga dooradan waa kugu horeysay mise dooraad kale waad ka qayb gashay walaal doorooyin badan ayaan ka qayb qaatay laakiin waa midii maaragtay ugu saameynta badneed ayaan dhihi karaa oo saameyn noocee saameyn waa dareemi kartaa een, qofka markii lo- lagaga hadlayo qabrigii een, maxaan ku dhahaa kafantii qofka keligiis uu noqonayo qabe- qabeentii uusan qabeysan karin asagoo uusan qabeysan karin asagoo uusan dhargasho karin loo dhargelinaayo loona maaragtay adduunyada dhanna ee ka raaceyso kafan waa dareemi kartaa qofka dareenkiisa siduu noqonayo waa meesha ugu dambeysaan dhihi karaa ama yoolka ugu dambeeya oo qofka adduunyada uu ku- maaragtay uu ka tegayo marka adiga waa ka faa'iidaysan boqolaal kale aan ka faa'iidaysanaa jiro ayagoo ku andoocinaya wala dumarka mashquulkooda badan wax ma bari karaa maxaad leedahay dadkaas subxaan allah waxaan leeyahay dumarku wax way baran karaan maxaa yeelay walaalaha markii maaragtay ee maraakista iskugu keen wacayaan waxay rabaan ee, maamadu waa dareemi kartaa hooyada mas-uuliyad weyn ayay heesaa mas-uuliyadda ay heesa waxaa ka mid ah in ay tarbiyeynayso ubadkii guriga joogay ma hooyadu haddiisan ahayn qof maanta wax bartay ma- hooyo wax baratay waa bulsho wax baratay hooyada hadday maanta wax barato waxay anfacaysaa ummadda dhan ayay anfacaysaa ugu horeynta waxayba anfacaysaa gurigeeda caruurteeda een, ubadka tarbiyeentooda xaqiiqatan waxaa dhihi karnaa dadka dhahaya ama dumarka ku andacoonaya wax ma la baran karo waxaan leeyahay sheeg ilaahi subxaana watacaala culayska ha ka dulqaado waan u duceynayaa anigana waxaan leeyahay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaaha i waafajiyey anigoo maanta xilliga aan ku jiro caruur leh maaragtay ee sooj leh in- haddana inaan wax barto allaha i waafajiyey ayagana ilaah waxaan u weydiinaya inuu ilaahi soo waafajiyo insha allahu tacaala walaal anigoo ah faadumo cali maxamed magacayga waxaana joogaa degmada janaale madaariista acsha munaasabadaas waxay ku saabsaneed kitaab yaroo oo tugtiraad ah oo lagu xasuusinayo aakhire inay jirto inaan ku camal falno inaan helno aynu ka waran faa'iida aad ka heshay maasha allah maasha allah ilaahay anaga ana fahansiiye wax kastoo adduunka nooga dhimana sidoo kale allah noo fahansiiyo intaan dooro aan galay dooradan dooro badan waa galay laakiin dooradan wax igaga khayr badnaa ma jiran ilaahay in uu fa- waafajiyo ilaaha ku mahadsan ugu dambeyn maxaad ah, leedahay maamulka maamulka waxaan leeyahay allah barakeeyo allahna xasiyo allahna daboolo macalinkii waxna siiyeen asna khabar waasaa allah siiyo macalimiintii kasoo dadaaleen ilaahay iyagoo badan kuwa yar dalkaasi soo kacayna allah naga siiyo annaga soo soo aan wax u fahmayn walaalaheen naga maqanna allahna siiyo inta banaanka jirtan allah xafdiya allah daboolo annagana waa u ducaynaynaa ducada ilaahay xaggiisa ugu duceyna allahna uu aqbalo degmada janaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa waxaa si dardar leh ugu socda dooraadka diiniga ah oo ay ka faa'iidaystaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay soo qabanqaabiyaan maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab si ka duwan goobaha ay maamulaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka oo aan waxba u soo kordhin bulshada halkaasi ku dhaqan dhibaata mooyaane
وقد تماديت في دمي ويسرني تمر ساعات وأيام بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن أنا الذي أسلق الرفاق مجتهدا على المعاصي وعليه مواهب انظرني تزلت الكتبات بغفلة ذهبت يا حسرة بقيت في قلبي تفرقني دعني أمر على أخي وأندبها
munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib ee jubbooyinka waa kan weriye abubakar xafladan weyn oo ahayd mid si heersaraah loo soo agaasimay ayaa maamuus iyo sagootinba u ahayd shan iyo toban arday oo isugu jiray wiilal iyo gabdho islamarkaana dhammaystirtay qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay culumo waxgarad salaadiin waalidiin iyo marti sharaf kale waxaana ay ka dhacday hool ay si qurux badan u diyaariyeen maamulka dugsiga daarul qur-aan ee degmada jilib sheekh cabdiwaaxid isxaaq muuday oo ka mid ahaa culimmadii lagu casuumay xafladan qalinjabinta ah ayaa goobta ka soo jeediyey kelimad ku aadan maamuuska ay leeyihiin dadka ahlu qur-aanka ah nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay dadka qur-aanka bartay ilaa jiilka hadday qur-aanku bartaan quraawo waa quraa dadka quraada ee qur-aanka bartay ehelka ilaahay qofka haddii ehelka ilaahay uu noqdo waa runtii waa makaano iyo qaymo aad u weyn nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inna lilaahi ahliina min annaas ilaahay dadka dad buu ku leeyahay dadkaas ilaahay dad buu ku leeyahay yaa dadku ma sinna dadka ilaahay dad buu ka doortay inna lilaahi ahliina min annaas nabigu waa la weyda calayhi salaatu wasalaam waman hum yaa rasuula allah nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hum ahlu lqur'aan suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa isagana ka hadlay munaasabadda waxa uuna la dardaarmay waalidiinta ubadkoodu ka aflixeen barashada kalaamka allah xaqiiqatan waa wax aad iyo aad iyo aad loogu farxo dadka aan soo sheegnay ee faraha badani waxay sabab ugu noqdeen carruurta yararka ah inay funuuntii maaragtay diinteenoo dhan xambaaraan oo ay dusha ka wada akhrinayaan oo dadkii maarata ay ka soo qayb galeen xafladda ee waalidiinta iyo qaraabada iyo saaxiibada iyo mas-uuliyiinta ay indhahooda ilma ka keenaan runtii waxaan leenahay waalidiin iyo macallimiin iyo maamul dhammaantiin waad gudateen xilkii awlaaddeenna jazaakum allah khayra ilmuhu waxaa leeyahay saddex meelood wax ka bartaa guriga waxbuu ka bartaa madrasada waxbuu ka bartaa bay-ada mujtamacana waxbuu ka bartaa saddexdaa hadday ilmaha u hagaagaan ilmahaas khayr baa loo malaynayaa waana tana waan aragnaa oo sifaadkii iyo calaamaadkii bay muuqdaan intaasi kadib ardayda madrasada daarul qur'aan ayaa soo bandhigay khudbado soo dhoweynah iyo culuum kale oo muhiim ah ها أنتم أتيتم إلى مشاركة هذا الفرح العظيم بفرح اختتام القرآن الكريم جزاكم الله خير الجزاء وجزيتم عنا وعن الإسلام خيرا أما أنتم فيا أيها الأساتذة الكرام يا من صابروا ورابطوا معنا في تحفيظنا القرآن الكريم يا من اتصفتم بخيرية الناس بتوقيع سيد الناس حيث قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه نقول لكم رعاكم الله وبارك سعيكم وجعل الجنة مثواكم ونقول لكم أيضا ما قال الإمام الشاطبي في لاميته الشاطبية جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا يقول الرجل رحمة الغفور دمعت غيظ نور
ugu dambayntii waxaa xafladda soo xiray maamulaha madarasada daarulqur'aan isagoona goobta ka akhriyey magacyada ardayda qalin jebisay ardayda koowaad waa magaceed waxaa la yidhaahdaa asmaa cabdulcasiis yuusuf ardayga labaad waxaa la yidhaahdaa rayaan cabdiraxmaan maxamed ardayga saddexaad waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi anas axmed ardayga afraad waxaa weeyaan waa muscab anas axmed way isla dhasheen ilaahi subxaanahu watacaala baa ku mahadsan laba arday oo isla dhalatay kalaamka rabbilcaalamiina maalin waaxid isla dhameeyey fadliga ilaahi subxaanahu watacaala baa iska leh juhdiga waalidka iyo macalimiinta ay bixiyeen nagay ku timaaday ardayga afaraad waxaa lahdaa cabdinaafac maxamed cali ardayga kale isaga waa cabdinaafac sheekh cusmaan ardayga lixaad waa qataata salaaxudiin cali ardayga ku xiga waxaa lahdaa yuusuf muusa julid ardayga ku xiga waa mujaahid cabdulkariim xasan ardayga kale waxaa layidhahdaa cabdiraxmaan xusein daahir ardayga ku xiga maxamed ibrahim cabdulaahi ardayga ku xiga cabdullaahi cimraan khaalid ardayga kusii xiga waxaa la yidhaahdaa maxamed xasan cabdi ardayga ku xiga waa muscab muusa juleed wuxuu la dhashay ardayga hore ahaa yuusuf muuse guuleed waa isla dhasheen ilaahay subxaanahu wa tacaala wax lagu mahadiyo weeyaan ardayga u dambeeya walakhiir waxa weeyaan zubayr cabdinaasir cabdiraxmaan calanahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo juhdiga waalidiinta ay bixiyaan wa akhiiran waxaan u dardaarmaynaa waalidiinta waalidiinta macalimiinta juhdigooda waa la arkahayaa waxaan leenahay waalidu safra juhdigana bixiya waa dhammaatay xafladdii way noo soo gabgabowday munaasabadan ayaa ku soo dhammaatay jawi farxadeed ardayda ayaana wejiyadooda laga dheehan karay farxad iyo dhoolla caddayn badan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa ka furan xarumo badan oo lagu bartay qur-aanka kariimka iyo culumtiisa halka warkan aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan cudurka koronafirus ayaa kusii fidaya qaaradaha eshiya iyo yurub iyadoona uu gaaray dowlada ay ka mid yihiin jarmalka iyo sidoo kale maamulka yahuudda haddii aynu ku horumarno waddanka shiinaha ee uu kasoo dilaacay warbixin ay soo saareen guddiga caafimaadka waxa ay ku sheegeen in afartan iyo laba qof oo dhimasho cusub ay diiwaangeliyeen halka sidoo kale laba boqol iyo laba kiis cusub oo uu ku dhacay cudurkan guddiga caafimaadka ee shiinaha ayaa sheegay in dhimashada cusub ee shiinaha laga diiwaangeliyey gobolka huubaay oo ah halka uu kasoo dilaacay cudurkan haddii aynu kuu soo xijino dalka masar wasaaradda caafimaadka ee masar waxay sheegtay in cudurkan ay ka heleen qof cusub oo ku sugan waddankaas balse dhalashadiisa ma aysan soo bandhigin waxaana ay sheegeen inay geeyeen mid ka mida cisbitaalada go'doonsanna oo ay ku daaweeyaan dadkan qofkani ayaa wuxuu noqonayaa kii labaad ee gudaha dalka masar looga helo cudurkan wasiirka caafimaadka masar halla zayd ayaa sheegay in ka hor intaysan ku dhawaaqin kiiskan cusub in mas-uuliyiinta caafimaadka ay sameeyeen kun afar boqol afartan iyo saddex baaritaano caafimaad oo lagu sameeyey dadka looga shakisan yahay inay qabaan cudurkan sidaas ayuuna qofkaas ku soo baxay uu cudurka ku qabay haddii ayna u imaano aljeeriya wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in saaka oo isniin ah in ay ogaatay in laba kiis oo cudurka koronafirus ah uu kusoo kordhay waddankaas iyadoona la sheegayo inay yihiin kuwa cudurkaas qaba laba habeena oo da-deeda ay ku sheegeen mid konton iyo saddex jir ah iyo sidoo kale mid afar iyo labaatan jir ah maraykanka sidaasoo kale isna waa uu ka dilaacay oo waa laga diiwaangeliyey maalintii shalay oo waxaad ahayd mas-uuliyiinta maraykanka waxay ku dhawaaqeen tallaabooyin ay ka mid yihiin ka hortaga soo gelitaanka muwaadiniinta booqday wadamada cudurka uu ku faafay iyo sidoo kale inay joojiyeen duulimaadyada meelaha qaar sida waddamo ay ka mid yihiin talyaaniga maamulka yahuudda ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in saddex kiis oo cusub oo koronafirus ah ay ka diiwaangeliyeen gudaha maamulkooda tirada guud ee yahuudda qabta cudurkan ayaa waxa ay ka dhigaysaa toban qof maalintii shalay wasaaradda caafimaadka ee maamulka yahuudda ayaa waxa ay sheegeen in laba ka mid a dadka qaba caabuqan ay safar ku joogeen dalka talyaaniga halka midkii saddexaadna uu ku dhacay isagoo ku sugan gudaha maamulka yahuudda wadamada sidoo kale cudurkan uu si aadaa u halakeeyey waxaa ka mid ah iiraan iyo sidoo kale talyaaniga haddaba cudurkan maxaa sabab u ah inuu sidaas ugu sii faafo dowladaha jabaabirada ah ee caadeystay la dagaalamka islaamka waxaa inooga jawaabaya sheekh nuur mahal cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka fasanuyasiru licusra noloshooda dhammaa iska culuso haddee cudurkaa adduunna ay maciishatan danka ku nool yihiin aakharane ay jahanamo gelayaan oo jiradaas haddaba ahaysa guudahaan muslimkii marka daway lahay oo waradatul ambiyaa haddaba ahayo ambiyadii dhaxlayne waa kuwaa dilay oo kuwa iyaga ku dhex noolaayo dee tacbaanka isay akhlaaqdoodii usii dilayeen aybaa hadda maaragtay say u galeen arkada shiinoo kale kusoo bilowday ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku cuqubeeyey wax badan marka jihaadka marka laga hadlaayo nimankii daweylahaayeen ay dilayaan ambiyadii horuu dileen waxay haddaba maaragtay haddana dilayaan nimankii daweylahay oo cudurkaas iyo wixii lamid ah oo aanba cudurkaba ka daweylahay kaa jahanamo loo gelayo halka adduunkuna waxba kaa dhimayo hadde in la sabro ayaa lagu baraa qorshaha alle sida arrintu tahay aa lagu baraa mar walba markaas daryeelkaas iyo hawshaas oo dhanaa ku daweyhaysa ajir baad inaad ka helayso oo janno aad leedahay haddaad sabarto ajirban aad helayso qodox hadday ku mundaada ku sabarto muslim haddaad taxaba laakiin gaalku waxuu ku helaya male xanuunna waa dilaa iyo cabaad afka labihiisa u yeelaa wax ka balow badan male berina jahannama haddana u taal ilaan dembi ka baxaya ma jiro waa gaal alluu diidan yahay marka qorshihii alla maadaama uu gaashaan ku dhifta allana wuxuu leeyahay waxaad qabatoo dhan hal xabo waxaan jahanamo ahayn ka macaashimaysid marka alla leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayn idinkuna la sugi maysin ilaa labadii wanaagga badnaan midooda maahan shahaada iyo haddii la waayo sharciga alla laydinku dhaqo iyo maaragtay sankiina lacaano laga liso anaa natarabasu bikum waxaan idinla sugaynaa an yusiibakum allahu ilaahay inuu idinku asiibo idinku qabto bicadaabin min cindihi cadaab alle xaggii ahaaday aw biaydiina ama gacnahana uu idinku cadaabo uu idinku asiibo mid la dilay iyo mid la qafaalana idinka dhigo ama allaba subxaanahu wa tacaala waxay la dirsay tihiin oo warshihiisii waa diideene in alla bicadaabin min cindi uu idinku asiibo hadda bicadaaban min cindii soo maaha bicadaabin min cindi bahalkan hadda ay maaragtay ka cabayan leeyihiin maaragtay waana baabi'iyey adduunka dhanna kormeeru ku marow haayaa muslim mujaahidiinta ayaguna sidoo kale waa idin baabiyahan haddaad cudurka diidin maxaa yeele ninka hadduu da cudur halisa qabo dawadna diido waa in haddaba kansar waayo la gooyo ma garat sheekh nuur macall cabdiraxmaan ayuu ahaa kaas allah xifdiye oo inooga waramayey waxa sababta u ah in cudurka koronafirus uu caalamka ugu sii faafo siiba waddamada caanka ku ah la dagaalamka islaamka warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal waa inaga intaa